الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا asalkii shalay inoogu dambeeyey bal qisada kollay reer bani israa'iilna kaba dhacday waatii aan sheegaya imaam axmed isagoo marfuuc ah oo rasuulka ilaahay loo kor yeereeyo inuu cabdullaahi ibnu camrin ka wariyey kitaabkeenuu mowquuf ku yahay laakiin kitaabkaa kale waa marfuuc sanadku cada ibnu saa'ib iyo xaggaa haba noqdo arrinka aan sheegaye bal laftiga imaam axmedna wuxuu halka ugu dambaysa yaqlibu ama yaqaaruba sufahaauhaa xulamaa ahaa halkan culamaa ahaa bedelkeeda riwaayadan bukhaariya kitaabkeennan isaga waa xulamaa ahaa waa iyadoo xarafka hore uun xa noqdo macnuhuna waa jamcu xaliimin oo dadkoodii dulqaadka lahaa ee odayaasha ahaa taas ayaa waxaa ka qaalib noqonaya safahadeedii halkan culamaa ahaa bedelkeeda xulamaa ahaa bal adigu waa ishaaro uun dushaa ku ishaaranaysaa riwaayada axmed inay tahay xulamaa ahaa oo xa ay tahay jamcu xaliimina bal lafdi axlaam ahaa waa isla macnoowda baabulkhurqi khurqiga baabkiisii weeye kale shalayna lafdiga khurqi waa inoogu jiray xadiidkii ama casharkii aynu kuba jirnay axaadiisan aynu rifqiga lagaba hadlayo oo lafdi baynu soo maray xadiidkii raqamka afar boqol iyo lixi lixdan axmed ibnu cubaydillaahi bukhaari kaba warinayey oo anas xadiidkii ahaa laa yakuunu lkhurqu fii shayin ilaa shaanahu taas baynu kuba soo maray waa jahrigii iyo cunfigii iyo waxyaalahaas oo wixii aan rifqi ahayn ee khurqigan bay noqonayaa doqonnimada waa la yidhaahaa jahriga iyo garasho la-aanta waxa weeyaan waxaan cunfi iyo shido keenayaana kolley ama waa jahriun ama waa waxyaalahaasun ayaa keenaya bal taas baynu kuba soo marno waa kiibuu baab u dhigtay na khurqiga iyo wixii bal kuba tacalluqsanaa baabkii weeye waana baabkii kolley axaadiisii noo socotee rifqiga ammaantiisa iyo isku dhiirintiisa iyo iyadna demiga marka la eego rifqiga wixii ka soo hadhay cunfi iyo shiddo ahaa ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto suluuk iyo dhaqan ha noqoto bal tanaducii iyo mubaalaqadii cibaado iyo waxyaalahaasna iyadna rifqigii maaha oo wuxuu ruuxu weligiiba ku daa'imi karayo oo naftiisiina uu fudaydinayo si ay weligeedba waxaan ama intay joogto uga camal fasho maaha waa dee khurqiga cunfiga waxaan rifqiga ahayn buu soo gelayahay bal taas baabkeed weeye oo dee bal wixii markaa waa damigiisii iyo iska digitaankii laysaga bedigayey aydaanu toosayn laysu sheegayey layskaba dheeraynayo umuurahaas weeye waxa baabka inooguba iman waana malaa awaabihii ugu dambeeyey jaanibkan imakaan haynaa xagga rifqiga xadaثna abulwaliidi qaala xadaثna shucbatu can ilmiqdaam bni shurayxin qaala samictu abi qaala samictu caaishaةa taquulu kuntu calaa baciirin kale shalay waqtiga iga soo gaadho de inuu cashirkii hore raaca aba xadiidku ahaa waxaanaynu soo maray ka xadiidkan afar boqol iyo sagaal iyo lixdan waa raqamkan haysade waxaa la arkaa barhkood toddobaatan inuu noqonayo sanadkuna kan buu ahaa waxaan abulwaliid ahayn oo markii hore xafs ibnu cumar aynu kuba soo maray miqdaam iyo aabbihiina miqdaamna inoomu magacaabine waa kan imika m muu sheegin dee cidda aabbihii imika waa kan miqdaam ibnu shureyx shalayba waa kii aan sheegno bal waxaan leeyahy waa xadiidka weliba cibaare halkaa hore aan inoogu sugnay halkan ku suganna shalayba waan sii sheegay oo wuxuu tihi caaisha kuntu waxaan aha calaa baciirin baciir korkii fiihi sucuubatun oo baciir ama raaxilo aan hayin ahayn oo sucuuba ay ku sugan tahay oo adigu adadkaansho adigu hayin maaha weeye markaa socodkeedii iyo waxyaalihii baad yar mashaqo iyo hawl lahaa oo ruuxii baa dee ku rafaadayey fuushanaa ama watee xagga iyadoo neefkani aanu hayin ahayn uu kolba maagayo ama taas oo kale fajacal fajacaltu waxaan gudagalay adribuhu inaan garaacayoon ama shaabub iyo waxay haysay ay la dhacayso taas baan bilaabay oon gudagalay waana tisan shalayba soo sheegay lafdiga muslim xadiidka muslim waa wariye fajacalat turadiduhu bay ahayd waxay markaa bilowday inay celcelinayso kolba hogaankii ku qabanayso oo tanoo dee markuu hagaagna ugu socon waayey oo neefkan ay kuba sugnaydee dee bal haddaanu layli ahayna laakiin iskaga dhowaayo sucuubadaa lahaa faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam calayka birifqi inta buu rasuulka ilaahay khurqi ama cunfi kuba tiriyey caaishay waxaa korkaaga ood laasibtaa rifqi iyo dabacsanaan oo xataa dee si xoolihii loo dhaqayey loo kaxaynayey bal umuurahaasoo kalea iyadna rifqi iyo in la sahlo iyo fudaydin iyo bal umuur ay u yar baaxan waxyaalo aan arrintu noqonun in la uleeyo oo tan oo kale aanay noqonin bal si kaloo ka debacsan loola dhaqmo calayka birifqi fa ina rifqa rifqigu laa yakunu fii shayin shay kuma sugnaanayo ilaa zano haddii shay kastuu ku sugan yahay uu qurxinayaa isaga walaa yunzacu lagama siibo min shayin ilaa shaana wixii laga siibana wuu fool xumeeya xadiidka shalaytaynu soo mareen xadaثna صدقة qال أخبرna بن عuلية عن الجurayري عن أbي نضرة qال رaجuل mنا يuqاaل lahu jابir أو juwayبir أhr weeye xadيiث marفوuعay nooma aha waana aharkii boqol iyo labiyo tobnaad marka la eego intii aan soo haynay aahaartii oo dee imika waxaaba iskaga dhowaanaysaaba hulus buu kuba dhowaanaya khaasatan axaadiiii haddaan xadiidkii ama raqamkii kale afar boqol iyo lix iyo toddobaatan si guud marayno boqol iyo labiyo toban ba aahaar ba aha kan markan ku darno abu nadra mundir ibnu malikna kolle waxaan filaya dadka hore inuisu soo horino waan filayana wuxuu yihi qaala rajulu nin baa yihi mina anaga naga mida oo yuqaalu lahu jaabirun jaabir laydhaa aw juwaybirun juwaybirun baan ujeedaa macnaa ninkan baa magaciisu jaabir ama waa dee ismigoo mukabar ama iyadoo la taskiiriyey juwaybirna waa jaabir taskiirkiisii un jaabir yara ayuu noqonayaa un haddaba nin baa anaga reerka iyaga ka mid ahaabaa waxaa lagu magacaabayay jaabir marka ninkaas baa wuxuu yihi qaala rajulu mina dalabtu waxaan dalbayo bal ninkan horta waa nin reer cabdiqays ah reerkii cabdiqays la odhanayey waana nin taabiciya xaafid isoo kaba cabiro oo maqbuul ibn halisoo kaba cabira kitaabkeennan baanu ku sugan yahay kitaab kale oo kutubtaa kale aynooguma sugna ibnu muciin oo kale iyo wuu daciifiyaa ninkan dahabina wuxuu kaba cabiraa nin la yaqaano inaanu ahayn oo bal dee halkan ha ku yimaado ee cid kaleo saasoo ka warinaysaan jirinba laakiin ibnu xibbaan baa wuxuu ku sheegay hiqaadkiisa taqriib waa maqbuul ame waa taabiciintii dhexaha ba yidhaah laakiin kitaabkiisan asxaabta uu kaga hadlo xaafid ibnu xajar ee alisaaba la ydhaah ama kutubta asxaabtii rasuulka ilaahay laga hadlo waa kitaabka ugu mudan uguna weyn uguna dabdisan ee ugu muxararsan ayaa wuxuu ku soo arooriyaa qismiga saddexaad ayuu ku soo arooriyaa kolley kitaabkuna xuruuf buu ku socdaa sidan dee kutubta taraajimtaba xuruuftaasna xaraf kastana afar goor buu magacyada ku jira ama afar qaybood buu ayu dhigtaa oo qismiga koobaad iyo qismiga labaad kolley dee waa saxaabadii uun qismiga koobaad wixii ama riwaayo xadiis laga wariyo ama taasee suxbadooda la garanayo wey kuwa kalena waa yeerarkii dee rasuulkii ilaahay aragtidiisa iyo waxyaalaha loo nisbeeyey cahdigiisa dhashay qismiga saddexaad baa wuxuu ka dhigaa dadkii waqtigii rasuulka ilaahay roonroonaa oo mukhadramiintii iyo dadkaa dee soo gaadhay laakiin aan laba kulmin waayo dad baa mucaasaradan iyagoo eegaya saxaabadii ugu daray dee saxaabana maaha dad baa markaa kutubtii saxaabada mukhadramiinta kuba daro oo markaa dee si kuwaasna u caddeeya inay mukhadramiyiin ayuu qismiga saddexaad ka dhigo xarafkii baa noqonaysa waa qismigii saddexaad markuu imika jiimka joogo isagoo qismigii koobaad dhameeyey wixii dee jiim kuba jiray hadduu qismigii labaad cidi ay jirtana sheego qismiga saddexaad qismiga afraadna wuxuu kaba dhiga waa si aan kutubtaa kale ee saxaabada ka hadasho dhicin oo bal waaba meelaha ugu ahamsane wixii kutubtaa dhacay ee iyadoonun saxaabi ahayn waa saxaabi la yidhaha awhaam iyo qalad ahaa kuwii buu dabdiyaa taxriiriyaa marka ninkan qismiga saddexaad buu ku soo arooriyayo marka wuxuuna egayey kol hadduu ninkaa cumar usoo wafdiyey ee yimi waqtigiisia cumarna cadigiisu rasuulka ilaahay kuba dhowaa ninka cumar u imanayo xaajo uula imanaya nin yar maahayna waa nin roon marka taasi waxay ka dhigan tahay waqtigii rasuulka ilaahay inuu soo gaadho idraak leeyahay iyo soo gaadh uu leeyahay waa taa uu saa uguba soo arooriyo wuxuu leeyahay qisadan isagoo soo qaaday ayuu leeyahay dee arrinkaas markaa idraak buu leeyahy soo gaadh cahdigii rasuulka ilaahay uu sooba gaadhay kitaabkeenana halkan bu ku leeya wax kale kuma laha kitaabkeenan waa halkaa imakaan hayno un wuxuu yihi ninkaasi dalabtu waan dalbayo xaajatan xaajan ilaa cumara macnaa cumar baan lamu deganayna meel xaajo iyo arrin baan cumar u yeeshay aan kaba dalbay fii khilaafatihi waqtigii uu isagoo amiir almu'miniin ahaa iyo khilaafadiisii uu soo safray fantahayt hadduu dee bilaadoodii ka yimina bilaad dheer baabu kaba yimi oo waa nimankaa reer cabdiqaysalkay degayeen waxa weeyaan baxrayn dhulkiile waqtigaa lagu magacaabi jiray ama gobolka naxsee sacuudiga oo kale fantahaytu waan soo gaadhay ila lmadiinati madiina leylan habeen baan soo gaadhay faqadabtu calayhi sude habeenkiina umuu tegene markii waagu baryay baan cumar ku soo kal lahay wuxuu ihi ninku waqad cudiitu waa laysiiyey oo fidatan fahmo iyo fiiro ayaa laysiiyey anigoo ilaahay isiiyey iyo walisaanan fasaaxo carab baa laysiiyey waa dee hadal iyo fasaaxa laysiiyey aw qaala mandiqan waa hadal oo macnaa wuxuu ahaa nin dee fahmo lena waan ahaa iyo taas fidno leh fasaaxo iyo hadal karna ah markaa markan imi cumar oo dee alla joogaan faakhadtu waxaan bilaaboon gudagelay fi dunya waa fi lxadiidi can iddunya inaan adduunyadii ka hadlayo iyo adduunyada fasakartuhaa waan yareeyey de waa fasaaxadiisi iyo hadalkiisii waxaan ka dhigay waxaan macnolayn waan yareeyey iyadii fataraktuhaa waan ka tegey sian u sifaynayeen waxay tahay iyo dhibteeda iyo inaanay qiima lahayn aan u sheegayey laa taswaa shayan macnaa laa taswaa ay laa tusaawi weye iyadoon laba sinayn ama u dhigmaynba waxba wax alla waxay tahayba aanay jirin oo macnaa wuxuu leeyahay un ninkaa fasaaxada lana uu ahaaye adduunyadii baan hadal qaaday dhibteeda iyo waxyaalahaas iyo macno la-aanteeda iyo markaa inaanay wax saasa khayrba lahayn markaasaan kaba dhigay intan yareeyey inaanay wax alla waxay tahayba aanay jirin laa taswaana laa tusaawi bay lamid tahay bal maca muxadisiintu kolkol ruuxa ay aada u daciifinayaan laa yaswa shayan way u isticmaalaan wa ilaa janbi haddaba cumar agti dhinaciisana rajulu nin ba ahaa abyadu abyadu shacari tima cad oo ciro leh abyadu hiyaabi dhar cadcadna xidhan faqaala wuxu uhi lamaa faraqtu markan dee hadalkii dhammeeyeen ka faaruqay kullu qawlika hadalkaaga dhammaantii kaana muqaariban mid dhexdhexaada ama iska toosan oo sawaabuu ahaa buu leeyahay hadalkaaga dhammaantay qaaribuutiina waataynu soo marnay ilaa waquucaka dhicitaankaagii fi dunya adduunyada ceebayntan aad adduunyada ceebaynaysa caad aad caayaysa mooyaane waxa kale ee hadalkaagii aad ku hadlaysa waa iska toosnaa waa toosnaa markaasaa tii buu ku qoonsanayaa adduunyadan uu dee yaraynayo ka dhigaya qiimo la-aan oo taasi ay keenaysa dee adduunyaduba waa taasi faraa ka qaada waxba ha ku fikirina oo faraa ka qaada macnaha uu noqonayo addunya waa meeshii laguma noolaayo akhira laguma gaadhayay markaasaa wuxuu yidhi kalaamkaagu dhammaan muqaarib baadu dee waa kaa iska maqbuula ama sawaab baabu ahaa waxaan ahayn dhicitaankan iyo ceebayntan iyo demintan aada adduunyada aada ceebaynayseed wax ka sheegaysay markaasaa wuxuu yihi waa ninkaas weli ninke waa laynoo magacaabi doonaaye wahal tadri madunya war adduunyadu waxay tahay miyaad garanaysaa ina addunya adduunyada fiiha balaaquna balaaqeennii baa ku sugan waa wixii aan ku gaadhaynay aakhiro iyadaa lagu sii sahay qaataa waa daartii meel meel masrace iyo maxras la beeranayo oo wixii aakhira aad ku intifaacaysay aad kaba beeranayso ood kala tegayso balaaquna ila alaakhirati amase muxuu idhi zaaduna ila alaakhira waa sahideennii aakhiro oo ruuxii dee halkan si fiican u dhaqmee khayr kaba sii shaqaysa waa ka liibaanaya markaas aakhiro wa fiiha waxaa adduunyada ku sugan acmaaluna acmaasheenna alatii acmaashaasoo tujzaa biha laysku abaalmarinayo fi laakhirati aakhiro adduunya banaa ujeeddadu waxa weeye dee ruuxu deminta adduunyo sax yaanu ku kadsoomin isagu yaanu hamigiisa koobaad kaba dhigin iyo ka u dambeeya adduunyo uun ha shaqayse laakiin meeshii daartii camalka daartii shaqada ee aakhiro xataa wixii dee zaad inoo noqonaya laguma shaqaysanayay taas weeye camalkeennii aakhira adduunyadiibuu kaga mid yahay wixii bal matalan ruuxii markaa idhaha adduunyadiibaa waynoo bal matalan faraan kaba qaadaya ma hagaajisanayo oo kale oo uu kuba nool yahay oo kale ee wixii zaad uba noqon lahaa xaggeedee uu laba iman lahaa iyo khayrkuu samayn lahaana waa dhaafay oo kale bal isagina adduunye waa joogaa waa noolya wuxuu cuniyo wuxuu cabayo wuxuu xubno u baahayo ruuxu hadduu idhaa waan ka zaahidaya anigu shaqaba kumariyo kama shaqaysanayo berri haddana de waa inuu dad baryo dad wax weydiisto taas oo kale oo adduunyadna kama maarmayo haddaba arrinku in dee iyadii un lagu shuqloomo aakhire lagu iloobo waajibkii adiga ku saarnaa laga shuqloomaa waa waxaa dembigu ku sugan yahay ee marka aanay taa ahayn dee zaadkii aakhireba weeye acmaasheenii aakhire laynaga abaalmarinayana iyadii ayaabay kaba midto ay kuma jirtaa qaale wuxuu idhi jaabir baa odhanaya ma juwaybir faakhada fi dunya adduunyadii waxa ka hadlay buu leeyahy waxa gudagaleed ujeeddada waxaa dee sifeeyey oo kaba hadlay rajulunin huwa aclamu biha mini dee isagu waa noocaas ama xamaasaaba wato ama dee wuxuu yar maqlayo adduunyada dembigeeda in ha ka dhiga adduunye oo dhanba fara in lagaba wada qaadayo waa tan wuxuu soo arooriya baarku taasoo kalena rifqigii adduunyo maciishada rifqigeedii iyo dhimrid iyadii baan uba baahannahay wixii bal matalan aan aakhirana ku gaadhaynay nolosheenna inoogu hagaagaysay adduunya in lagalaba yimaadaan uba baahan nahay markaa tan oo kale oo dembiga caynkana iyo ceebeynta caynkan oo macnaheedu yahay faraabaha laga wada qaado waa nooc khurqigaa kaba mida rifqigii maxmuudka aha ma aha haddaba ruux aniga igaba aqoon badano de waa min kibaari asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam macrifadiisaas iyo da'diisan iyo waxyaalo ayaa adduunyadii kaba hadlay faqultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow man haada arajulu ninkani waa ayo aladii ilaa jambigo ninkii hadlayay ninkan dhinacaaga ku sugani waa kuma yuu yahay qaala markaa cumar wuxuu ihi sayidu lmuslimiina ubay bnu kacbin waa muslimiinta sayidkoodii ubay bnu kacbin buu idhi bal aharka waataan soo sheegayo kollay kalaamka jaabir ku sugan ama juwaybir weeye oo arrintan debal matalan bal ama debacsanaan ama dacfi waxa kuba keenaya xagga adduunyada kollay dee san uu abuubay ibnu kacab uu sheegay adduunye hadday waxyaale demi iyo ceebeyn iyo waxyaale u yimaadeen waa tii madmuumkahayd waa tii lagaga shuqloomayay aakhiro iyo waajibaadkii ruuxu hamigiisa uu kaba dhigayay ama wixii uu isagoo xadigiisiiyo adduunyeiyo nasiibkiisiiyo adduunye qaadanaya aakhirana aanu ku iloobayne wixii uu halkaa ugaba baahnayo zaadkiisii uu laba imanayo waana wax gaadhsiinaya aakhiro gaadhsiinaya bal aakhiro wixii uxu tarayay uu kuba kasbanayo oo bal matalan taasba weeye waa arrinka iyada inoogaba sugo kolle xaadiisna way inoo socon doontaa bal tan weeye amaa bal aharka inti inta ugu dambaysa sayidulmuslimiin ubay ibnu kacb kolley cani salaf oo cumar iyo kayrkiiba iyagoo isaga kuba idlaaqa jiray waa wax dee dariiq kan ka xoog badan inooguba yimi ubay ibnu kacab in laguba sifeeyo dee waana kolley saxaabi weyn oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida ay miisaadkiisa iyo wixii uu la khaaska ahaa kaba mid tahay inuu ahaa aqra'u haadihi alumma oo waxa weeye rasuulka ilaahay baaba taa xadiid kuba yimi ka idinku xagga qur'aanka idinku yaqaana waa ubay ibnu kacab miisaadkiisa waaweyn waxaa kaba mida in ilaahay amray rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo magaciisa sheegaya ubay ibnu kacab inuu ku dul aqriyo suuradan lam yakun iladiina kafaruu weliba uu magacaabo ubay ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waa miisaan laba wadaagsan bal taasba weeye sayid lmuslimiinna waa cibaaro shuhrowday cani salaf kaba shuhrowday in laguba idlaaqo xdثna عlي qال xdثna مrوان qال xdثna qناn بن عبd اللh النhمي qال xdثna عبدالرحمن بن عwسجة عن البراء بن عازب qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal marwan ibnu mucaawiye iyo cali bn lmadini iyo cabdiraxmaan ibnu cawsaje iyo bara intuba kitaabka way ku soo horeeyeen cabdiraxmaan ibnu cawsajena waan soo maray waa taabici dhexoodka qaab waxaa sanadka ku cusub ninkan qanaanna waan aqriyey qanaan baayo xarakaysanee qaafta farxadeed aan aqriyey ibnu cabdillaahi nahbi kolley ibnu muciin imaamkaasi waa nin hiqa uu tawhiiqiya ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaadka waa ku soo arooriyey hiqanimo isagoo ugu soo arooriyey xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa maqbuulun min asaadisa waa nin maqbuulah ujeedadu waa dadka axaadiistooda uma badnaa kitaabkeenun baabuu riwaayo ku leeyahy kutubta kale usuusha ah waa kutub dee kuwa usuusha ka baxsan si abuyaclaiyo kuwa uma jeedno ee lixdan kitaab ee umuhaadkaa iyo sheekhyadaa lixdaa leh ama aimadaa lixdaali kutubta kaley leeyihiin ee de iyadaaba laba raaciyo kuwa usuusha ahayn midna riwaayo kuma laha k waxaan kitaabkeennan ahayn aladab اlmufrad waana dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa walow ula mucaasarooday taabiciintii yaryarayd ula mucaasarooday bal ninkaas waana kitaabkeenanu xagga riwaayada xukuma leeye wey waa qanaan qaala haddaba bara bnu caazib baa wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahi baa yidhi alasharatu asharadu iyo alashar waa kibirka iyo qooqa iyo ruuxu dee markaas taas baa qadarka waa ta oo ruuxu markuu nicmada iyo waxaan xejin waayo taas in waxaa la siiyey adduunya ama uu helay un dee waa farax keenaya shukri la-aan iyo waxani inay cajab gelisay oo taas oo kale taas baa badar ama ashar laba yidhaah haddaba nooca caynkaasi asharka caynkaasi alasharatu sharun shar weeye oo shar weeyaan oo in asharadu calaqal waa nooc khurqi kaba mida dee ilaahay nicmo hadduu ku siiyey inaad ugu shukrido weeye nicmadii haddaad uguma faraxdo waa nicmo ilaahay ku siiyey aad kuba shukriyeysana faraxa caynkaasa laguma diidayo ruux kastaaba kolley waxaa dee adduunye iyo umuuraha caynkaasa dabiicadiisa dabiicadii basharka weeye waa kuba farxayaaye laakiin waa faraxii shukrigii uu kuba iloobayey bal isla weyniyo cajab iyo waxyaalo taas oo kale kuba keenaya kaas weeye ka laba diidan yahay ee qur'aankana in allaha laa yuxibu lfarixiin ay kuba timi waa faraxa ama faraxa badarka iyo shukri la-aanta iyo waxan bal umuurahaas sababtiisu ay tahay ama ka ay kaba dhalanayso haddaba nooca caynkaasi asharada caynkaasi dee khurqigiina rifqina maaha taas imika iyo waa shar weeye taas buu yihi kolle xadiidkuna dee qanaan oo aan nidhi waa la tawsiiqiyo mooye inta kale waa siqaadii ruwaadda oo sanadkiisu waxaabuu inoo noqonaya dee sanadkaa xasankaa markan qinaan eegno haddaan aynaan raacin qolooyinka dee iyagu waaba siqa yidhi haddii kale sanad saxiixu noqon lahayo qolooyinkan waa maqbuul iyo yidhi unaan qowlkooda eegno ee muhimku waxa weeyaan in waxyaalahaas ah in faraxa kibirka iyo badarka iyo waxyaalahaasi de waa shar wey waa shay xun waa ruuxa kafladiisan uu kaba qaafiliyay wixii loo abuurayay ilaahay subxaana wa tacaala uu ka qaafiliyey waxaa nicmadan ilaahay siiyey inuu gartuu ilaahay ugu tawaaduco uguba shukriyo didkeed bay noqonaysaayo dee shar sidaasay kuba tahay baabu istinaaci lmaali maalka hagaajintiisa la hagaajiyo horeynu usoo maray inuu rasuulka ilaahay nahiyey idaacat almaal xoolihii in si fiican loo dhaqaalayso loo dhowro waa wixii balaaqu kuba sugnaa istinaaci waa taas wa xusnu saniicati fi lmaalba iyadoo lafti malaa hore ay noo soo horeysay oo xaggii dee bal matalan taasba ahayd ba si fiicnayd ee looga maamulayo xagga infaaqiisa iyo taa istilaaculmaal waa hagaajintiisii iyo islaaxiisii iyo waxaa inaan faraa laga qaadinee la dhowro oo wixii dadka maslaxadoodu ay kuba sugnayd ilaahay baa kaba cabiray inay dee xoolahan qiyaam inooguma suga macaayishteedi iyo nolosheedii baa kuba qumaysa oo ku hagaagaysa isku taagaysa haddaba taa baabkeedii wey xadaثna abu nucaymi qaala xadaثna xanash bnu اlxaarisi can abihi qaala kana rajul mina tuntaju farasu xanash ibn alxaaris kolle waa nin reer nakaca ibraahim dee qolooyinkii qiimaha badnaa ee aswad iyo calqama iyo cabdiraxmaan iyo ibraahim nakaciiyabaa isla reeriyeen waana nin reer kuufa ah kolleyna bal ninkani waana nin marka la eego atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa bal raggaas qoladaa la yidhaha atbaacu taabiciintii way ugu waaweyni waa ka da-weyn yahay oo siqaar taabiciin ayuu la mucaasarooday waa saadise kuwa kaba cabiro aymo kala duwan baa ninkan tawhiiqiya weeye tawhiiqiya bukhaarina xadiidkan keliya ayuu kitaabkeennan kagaba wariyey waa kitaabkeennan baan leenahay xaafid ibn xajaran laa ba'sa bihi buu kaba cabira aabihii xaaris ibnu laqiid baa la yidhaah waa taabici weyn isagu ama mukhadramo waqtigii rasuulka ilaahi soo gaadhay xafidsoo kaba cabirana siqaa isaguna kitaabkeennan buu ku sugan yahay waxaa la arkaana xadiidkan bay ku leeyihiin labadooduba wuxuu yidhi haddaba aabihii baa odhanaya waa nin taabiciyo weyn oo waktigii rasuulka ilaahi soo gaadhay bal mukhadramu kaba cabiray xaafid ibnu xajar marka leega taqriib wuxuu yihi ninkaasi kaana rajulu ninku wuxuu a mina anaga naga midi oo tuntaju farasu tuntaju way dhalaysay farasu faraskiisaa dhalayay oo dee darmaan iyo fulug adu waxbay u dhalaysay fayanxaruhaa waa qalayay khaasatan waa ilmihii ayuu iska gowracayay halkan tuntijuna aniga tuntiju baa ii taalla oo ta'duna ay damisan tahay kolley damada waan aqriyeybe ta'da labaad baa kasrisan tuntiju min antaja yuntiju ficilkana kolley afcaal waxoogaa ayaana luqada carbeed jirte waa afcaal loo bineeyo lafdi ahaan majhuul loo bineeyo laakiin xagga macnaha musamo ka ah oo dee waxaaba la yidhaha nutijat naaqatuhi iyo ama taas oo kale ama iyada haddii antajo la isticmaalayo waxaa loo isticmaalaa ruuxa ka dhalinayo o kalea loo isticmaalaa iyada ficilkan sidiisa majhuul buu u binaysayee lafdi ahaan waana afcaal kaleba dee waxoogaaya oo barhkood ay ururiyeen baaban jirta in iyada marka la eego lafdi ahaanna waa musama waxaa ka dambeeya faacil buu noqonaya naib faacil maaha oo kolley dee sida xarakadii marka la eego jaanibkaa culimmadu ay noo soo naqliyeen waa in majhuul loo bineeyo oo waa lafdi ahaan baa loogu binaynaya ama macno ahaan uma binaysna saas baan uhi tuntaju way dhalaysay eeg farasuhu faraskiisii baa dhalayay fayanxaruhaa waa wixii ay dhashay buu iska gowracayay oo fayaquulu wuxuu odhanayay ana anigu waa istifaam inkaariya hamsadii istifaamkuna way qadarantay ana ana anigu acishu miyaa noolaanaya xataa arkab haadaa ilaa aan kan fuulo ujeeddadu waa eeg waktigaas dee waxay halkan soo dhiganayaan dhimasho waxay islahaayeen mamalaa qiyaamadii baa dhici ama waa tan oo kale dee faraskiina bal maalan markaa uu dhalo kan kale fuulitaankiisa la fuulayo u suubanayo inuu noqdo faras la fuulo sanado ayay u baahanaysaa taas buu leeyahy ma intan kaa miyaan gaadhaya ama ma kan intan fuula miyaan noolaanaya ilaa inta kani intuu weynaado uu noqonayo faras la fuulo uu iska gowracayayba waa iyadoo taas oo kale in bal maalan taasuu laba imanaya anana waxaan leenahay hamsadii istifaamka ayaa qadaran istifaamkuna waa inkaar macnama noolaanayo weeye kan maba gaadhayo maxaan kaba daali dee dhaqaalayntiisa isaga iyo rabayntiisa iyo maxaan isuguma hawli weeyaan anigu ma gaadhayo ilaa inta uu ka weynaanayo hadhow noqdo mid lagu intifaaca waxaan maanaha kuma intifaacaya taasaan odhanaynay bu ihi fayaquulu wuxuu odhanaya axadka anaga naga midi ana ana aniga miyaa acishu noolaanaya xataa arkaba ilaa fuula haadaakan ma noolaanayaba intaa maba gaadhaye maxaa ma igu daalinba weeye imaka rabayntiisa oo iska gowracaya fa ja-naa waxaa noo yimi kitaabu cumara cumar kitaabkiisii baa noo yimi oo ay ku qornayd waa khilaafadiisii an aslixuu hagaajiya oo ka shaqeeya oo dhaqaaleeya maa rasaqakum ullahu ilaahay wuxuu idinku arsaaqay faina fi lmri tanafusan malaa qiyaamadii bay halkan soo dhigtaan kuisaa yeelaye arrinka waxaa ku sugan tanafusa macnaha waa taraakhi iyo tabaacud arrinku saas maaha ujeedadu waana la dhimanaya la noolaanayaana arrinku tanafus iyo taraakhi iyo tabaacud ama fasxa kuma sugane in wixiina hagaajista oo dhaqaalaysta oo dhowra dhowrta oo macnaha ilaashada taas baa iyada waxa weeyaan uu odhanayay oo macnaha waxa weeyaan markaa faraskoodu ay dhasho ama dee geeyadii ay dhasho marka ayay gowracayaan wixii ay dhashay lahaayeen arrintu way dhowdahayoo way ka soo horeynaysaaba inta neefkani intuu weynaado uu u suubanayo in waxa weeye la fuulo uu suubanayo markaasuu u qor usoo qoru leeya arrinku saas maaha arrinka fusxa ku sugan iyo taraakhi ayaa kuma sugan si aad moodeysaana ma aha dee ruux waa ka dhiman karaa ka hor dhiman karaaye laakiin maha macnuu adduunyadiina in laba rogayo tan oo kale gees kalena dee adigu xataa haddaanad kuma intifaacin haddii dadkii inaga horreeyey mid kastaaba uu istidhaaho waxaa dee aanad ku intifaacayn ha samayn dee ceel qodanna dadku umay tageen umay soo gaadheen beerbeeranna may arkeen ee kuwii ka horreeyeyba waxaanay iyagu ku intifaacayn oo dadkii dambe kuwa intifaaceen bay sameeyeen adduunyadna waa siday ku camiran tahay ee ay ku dhaqmaysae ku camirnaanayso adiguna xataa adigu aad kuwa intifaacin ba axaadiisa marfuuca bay nooguma imane wixii aada la iman karta ee icmaarkiia la kaalay dadkii kaa dambeeyaa ku intifaacay noloshuna dee kolley ilaa inta ilaahay waqtigii u xadeeye la gaadhayo ina way sii soconaysaaye bal markaasuu yihi arrinkood taraakhi baa ku sugan tabaacud baa ku sugan tanafusku waa fusxo fogaansho iyo taraakhi baa ku sugan oo arrintu taas maaha aleedin arrinku waa ka dhowyay inta faraskaa imaka ay dhashay ama geeyadaa dhashay fulugiidan ama muhrigeedan darmaankeedan uu koraye uu gaadhayo waqtiga la fuulo intaa a isleedin arrinku taas maaha wixin hagaajista dhaqaalaysta ee markaasaan iska daynay buu leeyahy arrinkii taas ahaa bal axaadiis marfuucaba kan ah xadaثna abوlwlid qاl xadaثna xmad بن سلمة عan هiشhاm بn زayd بn aنس بn malik عan aنس بn malik عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qal anahu qaal in qaamat hadday kacad dhacdo weeye suurtii baaba la afuufiy wey qaamat asaacatu saacaddu walxal fi yadi axadikum axadkin gacantiisa fasiilatun dakla yar waa geedkan yar ee timirta ee dee meelaha lagu tallaalo la doonay markaa la doonaya in la beero gacantiisa ay kuba sugan tahay fainis oo islahaa markii hore beer weeye fain istadaaca hadduu karo allaa taquuma inaanay saacaddu dhicin xataa yaqrisaha ilaa uu ka joojinayo ka tallaalayo ka taagayo falyaqrisa ha tallaalo rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu aley yihi waana xadiid inoo saxiixa oo de waa kan sheekuba sanadkan buu kusoo wada arooriyey inoo sugan ee rijaashii saxiixa haddaba waxa weeyaan un rasuul waa boorin laysku boorinayo calaa icmaar اlard xaaladani dee ruux suurtiiba afka lagu hayo isagoo gacanta ku hayo waxaa la arkaa inaanu makansan macnuhu waxa weeyaan waa xeeldheeraan lagu xeeldheeraanayo dhulka camiritaankiisa iyo xoolaha dhaqaalaynteeda iyo hagaajinteeda oo iyo iyadoo ruuxu odhanba waxaan kol hadaad adigu ku intifaacayn waktigaasaad joogtaayo waad ka hor dhimanaysaa ma gaadhaysna waktigii lagu intifaaci lahayo ha samayne wixii la samayn kare ee dhulkiina tacmiir u ah dadkiina ay kuba intifaacayaan waxa weeye adigu ka ku intifaacayaba yaad noqoneen la kaalaya oo waa xasid iyo taxriid xagga marka la eega istimaaru lardi dhulkii in lagaba shaqeeyo la beerto la hagaajiyo borin adagoo laiskuba borinaya xadiiskuna waa xadiid inoo sugan haddaba in qaamat isaacatu wa fii yadi axadikum fasiilat fasiilana waxa weeya waa anaklat sagiira waa geedkan yare markaa de ay marka la goynayo meel kale laguba taagaye la beerayo waa geed yar oo timira oo dee waktigii la zarci lahaa ah ama la qarsin lahaa baan ujeeda kaas haddii gacantiisa ay kuba sugan tahay fain istadaaca hadduu karo allaa taquuma inaanay saacaddu dhicin oo uu ka gaadhsiiyo weeye aag inta uu kaba gaadhsiiyo xataa yaqrisaha falyaqrisaha maqruudka maqsuudkuna waa kaan sheegayo weeye maqsuudkuna waa kaan sheegayo calaqal dhulkan dee tacmiirkiisani inagu soo gaadhay dadkii inaga inagu horreeyeyba hadday umuuraha kaba fikirayaan waxyaalahan dee hadhay ee iyaga kaba hadhay lama heleen oo lama gaadheene waa borin layskuma borinayo taas e wixii bal meesha yimi ee adduunyo dembigeedaba ahaa imaka halkan saraca ee axaadiid kaloo saxiixa rasuulka ilaahay noogaba sugan uu rasuulku inoo sheegay ruux hadduu zarac zeeraco iska daa wax kale shimbirtaa wax ka cunaysaa sadaqay u tahay waxaan ogeyn haddii tuu ka xado ama taasoo kale isaga sadaqay u tahay wax alla wixii laga intifaacaba sadaqay u tahay waa xasin weyno iyadana zarac iyo waxyaalaha la iskuma boorinayo taasoo kale ama waxyaalaha riwaayaadka qaarkood kuma yimee demi ahaan ama zaraci ama taasoo kalea waa ruuxii dee sa bukhaariba tarjamo iyo cunwan uba dhigtay ku shuqloomaye ku iloobay xadigiisii iyo nasiibkiisii aakhire kuma iloobay iyada un kuma jeestay kaas baa ah adduunyada teeda madmuumka ee wixii aakhire loo kaalmaysanayo laguna intifaacayo ama cid kalena ay kuba intifaacayaan waa wax laiskuba boorinayo ruuxu inuu laba yimaado iyo tacmiirkeeda noocaasi xadaثna khaalid بn mkhldi اlbajaliyu qal xadaثna sulayman bn bilaal qal akhbaranii yaحya bnu saciidi qala akhbaranii mxamed bn yaحya bn xabana عن dاd بن أbي dاd qال qاla lي cبdاللahi بن السلام kale waa أثر inoo xoogeyn aan markaa kii hore inoo waafqsan xadiidka marfuucaana aharkan inoo xoogeynayo macnihiisiu leeyahy aharku xadiidka ma xoogeyna waa xadiidka marfuuca inoo xoogeynaya aharkanna in xagga sanadka malaa intooda kale inaan soo marun baan filaya waxaan dاud iبn abi dاd ahayn waa nin ansaaru reer madina magaca aabihiina waa abudin abi da-uud weeyaan ee magaca aabihiina maazinna way yidhaaheen caamirna waa la yidhi kolley waa taabici dhexoo moxamed ibnu yaxya mooye cid kaleo wax ka warinaysa aynaan hayn ibnu xibbaanna uu ku soo arooriyo kitaabkiisan hiqaadkaa wuxuu leeyahayna waa aharkan kitaabkeennan taas buu kuba leeyahay markaa taasba weeyaan xaafid ibnu xajar markaa maqbuul buu kaba cabira kolley waa cibaarana aan inta badan dee carabka ee kusoo yarnoq noqota dadkan kolkol la odhan karo waaba dad majaahiila kol haddii nin keliyun kaba warinayo uu taa u kaba cabire laakiin de ibnu xibbaanna waa tawhiiqiyey oo meeshii maaha uun ruux ruuxu kalaba gooni noqdo majhuulul cayn ah ee cid tawhiiqisa waan haynaa ibnu xibaan tawhiiqiisa hoosba ha uba dhigeenbe isaguna maqbuul wuxuu kaba cabiraa ruuxa marka la eego xadiid saaso aan lahayn in dee jahalada waaba dhici kartaa inay jirte laakiin aan la daciifin gees kalena in xadiidkiisa cid kaloo la wadaagsatay ay jirto haddaa ninkaa cidila raacin oon cid kaloo la wadaagsatay aanu jirin wuxuu ka cabiraa layinulxadiid waa kaa naftiisunbuu layinulxadiid kaba cabiraya waa siqa tajriix ama xadiidkiisu waa dabacsan yahe dacfi baa kuba sugan ninkana waxa weeyaan cabdillaahi bnu salaam oo aharkan laynooga soo naqlinayo inankiisa yuusuf bnu cabdillahi bnu salaam baa aharkan oo kale kaba wariyey aabihii oo macnaa dee cid ku raacday baa jirto waatugaba cabiray marka albani oo kale kitaabkiisan de kitaabkan waa tacliiqiyu ku leeyahay waan u kala gooyey oo daciif اladab اlmufradna waa juz yar ee صaxiix اladab اlmufradna waa kitaab weynba taasi weeye wuxuu ku soo arooriyey qismiga daciifka isagoo ka cabiray daciif اlisnaadi da-ud hada majhuulun waa cibaaradiisii isnaadkiisu waa daciif sababtuna waa maxay ninkan da-ud ayaa majhuula laakiin arrinta dhacday kitaabkiisan silsilaة axaadiiث صaxiixa oo weliba bilowyadeeda axaadiisan xasiga ziraacada iyo tacmiirka adduunye iyo majmuuco uu ku soo arooriyo wixii matiga wuxuu dhigtay mooya dee xadiidka raqamka leh mooyaane waxyaalo kale uu kuga soo arooriyo jaanibkaasa marka dambena bal wixii demi ahayd uu keeno waa abwaab aada u yar mucaan oo taasa waana mujaladka koobaad u bilowyadiisa waa raqamka sagaalaad xadiidka raqamka salaad sagaalaad isagoo xadiidkii maaha laakiin markuu soo aroorinayuu kan soo arooriyey wuxuu halkaa ka cabiray hadduu halkan adabulmufrad daciif kaba cabiray waxa weeyaan inuu bukhaari adabkiisa ku wariyey bisanadin صaxiixin can kada sanadkii wuxuu kaba dhigay inuu sanad صaxiixa iyo dee kolley malaha haddii cid tawsiiqisa ay jirta maqbulla ay leedahay bal xasan iyo waxyaalaha la yidhaha kolley malaha heerkaasna ma gaadhina lakiin waxaan leeyahay kitaabkiisa kale silsilada waa xadiidka sagaalaadun waa mujaradka koobaad bilowyadiisa oo kolley axaadiisaha isdaba socoto noocan istismaarka dhulka iyo hadhowna bal si uu isu u jamciyo axaadiisii kale demiga barhkood ay kuba soo aroortayo waxay kuba xambaarantahay uu ka dambaysiiyo waa axaadiis waxoogaayoo israacsan cibaaradiisa dhacday waxay halkaa inuu sanadkan ka dhigay sanad saxiixe bal adigu waxaan markaa leenahay maqal waa ku sugan yahay ninkan sababtuna waa yar iyadoo nin keliya un ay wax kaba warinayaan laakiin waa la tawsiiqiya xaafidna maqbuul buu kaba cabiray bal halkaa wuxuu kusoo qaaday halkan soomuu qaadine hadalka xaafid ibnu xajar ah inuu maqbuul yidhi cibaaradiisa uu leeyahy sanadkiisu waa saxiix buu kaba dambaysiiyey bal taa weeye waa inoo ahar aharkiina xadiidkaa hore inoo xoogeynaya cid kale oo la warisatay aharkan daa-uudna waa ta aan sheego waa yuusuf bn cabdillahi bn salaam qaala wuxuu yihi qaala lii cabdullahi bn salaam baa wuxuu igu yidhi in samicta haddaad maqasho bidajaali dajaal qad kharaja soo baxay walxaal anta adigu calaa wadiyatin wadiyadu waa fasiiladun bay la macnatay waa geedka yar ee timirtaa wadiye ay ku magacaabaan wadiye korkeeda aad ku sugantao taqriiso aada joojinayso falaa tacjal ha ka degdegin an tuslixa inaad hagaajiso ee sii loo tallaalaye loo beeri jiray aad ood u dhammayso fa ina linnaasi dadka waxaa u sugnaaday bacda dalika inta dajaal soo baxa dabadeed caysha nolol waa lasii noolaanayaayo dajaal markuu soo baxa adduunyadii lama rogayo waa xadiidkii rasuulka ilaahay oo inoo kale waa xadin iyo xasin layskuma boorinayo tacmiirka dhulka oo wuxuu leeyahay adigoo imika geed geedkana dee dhaksa looguma intifaaco sanaduu baahanaya inuu weynaaduu midho bixiyo ayuu baahanaya arrintanna wayna way timi calaamaadkii saacaddii waaweynaaba muuqdo waxaad maqashay adoo geedkii gacanta ku hayo islee dhulka ku taagoo beer dajaal baa soo baxay haka degdegin hayse odhana arrintu way dhammaatay geedkaaga iska beero hagaajiso dajaal dabadii inta la dilo dabadeedna sanado sanado dee ilaahay un ogiyay tiradeeda ayay dadku sii noolaanayaan oo maha macnahujinadu markaa dajaal yimaado ee haddana yaajuujina adduunyadu saa ku dhamaanaysa weli waxbaa sii joogayo waa lasii noolaanayaa calaqal camiro waxaagiyo hagaajiso adigu kaku intifaacaya ba ayaan noqonin waa xadiidkii marfuuca ahaa unbu macnaheed leeyahay kaas xadiidkaasna saxiix bu inoo ahaa baabu dacwati lmadluumi bal umuurihii sidaa culmaadna halka aan ku dhaafne ruuxii madluumka ahaa ee laga gardaraa la dulmiyayey habaarkiisii ama ducadiis iyo baryadii u ilaahay baryayey wixii kuba yimi xadaثna abu nuعaymi qaala xadaثna shaybaan can yaحyى can abi jacfari can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala anahu qaal ثalaaثa dacwaati mustajaabaat xagga sanadka xadiidka waynu soo maray horeynu usoo marray kitaabka bilowyadiisii abwaabtii aynu waalidka iyo birigiisa iyo taas xadiidkii juraj waa xadiidkii kaba horreeyey ama waa halkii kaba horreysay unbuu ahaa juraj qisadiisii ama xadiidkiisii waa raqamkii labiyo soddonaad ee kitaabka marka la eego sanadkuna kaa horun buu ahaayo markaa hore waan soo sheegnay yaxyahani waa imaamkii yaxya ibnu abi kaiir weeye yaxyaal dheer dhowraa meeshan geli kara waa ibnu abi kaiir abu jacfarkana sheekhiisa kolley magaciisa ma hayno ee abu jacfarin ilmu'adin ayaa la yidhaha male mu'adin buu ahaa abu hurayra wax kaba wariya maalintaa horeba sidaan soo sheegay tirmidi baa xadiidkana wariye wuxuu ku yidhaha markuu xadiidka dhammeeyo walaa nacrifu ismahu waqad rawaa yaxya ibnu abi kaiirin hayra xadiidin canhu wey oo magaciisa ma garanayno yaxya ibnu abi kaiirna xadiidkan maahe axaadiis kalena waa ka wariyey ninkanba weeye kolley xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiray inuu maqbuul min athaalisa iyo taabiciintii dhexe waxaan u sheegaa qolooyinkii u qaatay ninkan in yahay markaa in maxamed albaqir abu jacfar asadiq bal maalan oo maxamed ibn cali ibn xusein kuwaasi inay dee qalad ku dhaceen oo maaha ninkani maxamed ibn cali ibn xusein jacfar aabihii jacfar asadiq aabihi ama maxamed albaqiro barhkood ay u qaateen waa nin kalo waa kaa tirmidi sheegayo bal xadiidkana san isagoo saasa ayaynu usoo maray halka aan idiin tilmaamaya raqamkiina waan igaa sheege qaala wuxuu uhi qaala nabiyu an nabiyu sala allahu alayh wasalam anahu qaala halaatu dacwaatin saddex dacwo mustajaabaatu mid la aqbalayo wey ilaahay ma celinayo uu aqbalaya xataa waktigaa uu aqbalaya ee dee uu fulinayaanay waktigaaba noqonin mar dambaba haba noqoto dacwat lmadluumi kii la dulmiyey dacwadii oo ruux haddii la dulmayo xataa faajir haba ahaado faasiq haba ahaado bal xadiidkay kuba timi kaafirba hadduu yahay ama faajir uu yahay fafujuuruhu calaa nafsihi isagaa waxaas ay kuba kooban tahay ee kol haddii laga gardaran yahay uu ilaahay baryo ilaahay subxaana wa tacaala waxijaab oo dacwadaasiiyo ilaahay udhexaysaa ma jirto waa la kor yeelaya ilahayna wuxuu odhanaya la ansuranaka walow bacda xiinin buu odhanaya ruuxii madluumka wuu hiilinaya kaa uu dacwadiisa waa aqbalaya wa dacwat lmusaafiri safarku waa qadco cadaabeed waa rafaadsan yahay ruuxaas baryada uu ilaahay baryo kolleyna tadaruca iyo ikhlaaskiiyo waxaasaa uba dhow ruuxan madluumkiina qaaliban ducadiisu dee ruuxa la dulmiyaa inta badan waa ruuxaan ruuxan iska celin karahayn oo aan awood lahayn uu isagu ka aarsado ruuxan ama uu iskaga daafaco waa ruux mustadcafo weeye ruuxa dulmigu kuba yimaada dee tan baa deeta ay tahay oo aan dee cid u ceersada iyo waxyaala iyo baltaa aan lahayn ilaah baa subxaana watacaala u muciin ah ilaah baana u nusraynaya kana waa ruuxa kolley ikhlaaskii iyo xaggaasi uba dhowday mashaqadan safarkiio ducadiisa isna waa la aqbalaya wa dacwat lwaalidi calaa waladih waalidka ducadiisa waladkiisa uu duceeyo iyo ama deedantan oo kale oo kolley waa dhib isaga badan uu kaba tirsaday waalid kuma degdegaya habaar waalidkii uu habaaro oo kale iyadana waa caaqidmo kolley meeshii taalla ayaa sababteedu te iyadna ilaahay uu aqbalaya subxaana wa tacaala kolley xadiidka waa xadiid inoos aynu soo marrayba wey le macnihiisana axaadiid kale inooguma yimi baabu su-aali lcabdi risqa min allahi caza wajal bal weydiisigii addoonku risqiga ilaahay weydiisanayey kaba dalbayey taas buu baabkii yahay waayo liqowlihi tacaala warzuqnaa wa anta khayru raasiqiin waaba ducadaasoo waxa weeye nebi ciise markii ay dee qolooyinkii ay kaba dalbeen maa-ida bal inuu soo dejiyo ehd muaabata u laha ilaahu nagu arzaaq na arzaaq adiga khayru raasiqiin oo baryadii ilaahay risqi la weydiisanayey taas buu baabkeedi yahay de waa shay mashruuce saa wax kaleba loo weydiisanaya hidaayo loo weydiisanaya wax kaleba ayaa tana loo weydiisanay xadaثna ismaaعiil بn abi uweysin qaala xadaثani بn abi الzinaadi can musa bni cuqbata can abi الzubayri can jaabirin kole abu zubayr waynu horaan usoo marnaan filayaa dee kale kalaam dheerna waa leeyahay khaasatan markanuu jaabir kaba warinayo oo nin tadriis laguma yaqaano axaadiida jaabirna wax samaacayo waxaan samaac ahaynna way jirtaa marka markaa uu cancaneeyo kolley en laysna kaba warinahayn bal waaqafaad bay leeda walow saxiixa muslim ba ay waxyaala dhaceen muuse bnu cuqba waa nin taabiciya hiqa ah faqiiha xagga siiradana marka la eegay imaam kuba ahaa kitaabkiisa siiradana lama yidhaaho isagaa asax almakaasi say kaba cabiraan kutubtaa siirada xataa ibnu isxaaq iyo kitaabkiisa waa ka sixo badan yahay waayo waa itqaankiisii badnaa waana nin taabiciintii ugu yaryarayd kaba mido rag kaliya walaaliyiin baa jiro iyaguna dee kutubta saxiixa inoogu sugan oo ay riwaayo wada leeyihiin isagaa ugu mashhuursan muuse bnu cuqba iyo abu zubayr labadoodna kolley waa mawaalidii reer bani asad zubayr ibnu cawaam iyo reerkoodii mawaalidii reerkaas weeye ninka dambe waa mawala mawla ali zubayr baaba la yidhaahay laakiin labadaba alasadiyu bay u timaadaa musa bnu cuqbata bn abi cayaash iyo maxamed ibnu muslim ibnu tadrusba alasadiyu waana mawaali uun maaha inay reerka ka dhasheen maahay waa mawaalidoodii bal marka waxaan leenahay kana waa taabici yar kana waa taabici dabaqadii ka horreysay waa laba taabici wuxu uhi can jaabirin anahu samica nabiya sala allahu alayh wasalam wuxuu maqlay rasuulkii ilaahay cala lmimbari isagoo mimbar ku taagan oo nadara eegay naxwalyamani xagga yamaneed faqaala wuxuu ihi allahuma aqbil biquluubihim ilaahu soo qaabili quluubtoodii macnaa islaamnimo ku rid diintii bal maalan oo qalbigoodii ilaahu soo jeediyo soo qaabili oo waxa weeyaan ka dhig dad islaamo weeyaan oo de hanuuni wey ونdر نحو العراq حga cراaqna u ego fqاla مثل ذلika hadalkaasoo kale uu yihi اللهma أqبل بqلوبهم وnadر نحو kule فqin jiha kastaba iyo dhinac kastaba intuu xaggiisa dayey ayuu faqاla مثل ذلika hadalkaasoo kale waa ducadaa hidaayo iyo ilaahay inuu soo hanuuniyo qalbigooda uu diinta geliyo ugu ducaynayay وqاala waxaanu yihi محaل شhaahidku intan dambe weeye اللهma ارزقna ilahu nagu أرزاq min تuراaث الأرض nsooyinka qaarkood min amaraati alardi baa dhacday waa dhulka turaadkiisa dhaxalkiisa amaraadkiisa oo waxaa dhulka kaba soo baxaya ilaahu taas naguma arzaaq oo noo barakey oo noo ziyaadi wabaarik lanaa ilaahu noo barakey fii muddina wa saacina mudka iyaga iyo saaca iyagaba kollay ducadan in ilaahay barakeeye mudka iyo saacoo kale iyo axaadiis kala duwan oo saxiixa inooguma sugan ayay kuba timi rasuulka ilaahay ducadiisaas uu duceeyeyba isagoo xaramka madiine sheegaya inuu deesa uu maka ilaahay uu markaa nebi ibraahim uxarimeeyo isaguna xaram ugaba yeelay madiinau tan kuba ducaysiya axaadiis kale na mudkuna waxa weeyaan waa weel ay wax ku miisan jireen baa mudku uu ahaa dee waxay inta badan culimadu taqriib ahaan iyo taxdiid ahaan kaba dhigaanba ee waxa weeyaan mudkii waa ruux dee muctadila markuu labadiisa gacmood saa isuguba raaciyo wixii intaasi ay qaadee kaba dhigaan lakiin waxaan leenahay waa wax weel ama mikyaal ay wax ku miisan jireenoo dee intaas ha qaadi jire laakiin mikyaal macruuf iyaga u ahaa saacuna dee waa arb afar mud buu qaadayay isaguna waa mikyaal macruufa kuwaas buu leeyahy noo barakayo dee waxa weeyaan noo badi waxaa la miisayo dee waxaan lagu miisaya waa raashinka iyo waxyaalahaas oo kale barakadoodu waxay noqonaysaa isagoo bata oo ilaahay u ziyaadiya san uu leeyahy amaraadka dhulka ama turaadkeeda naguba arzaaq waxay noqonaysaa in bal madiine oo kaliya markii dee mudkii ilaahay barakeeyo mudka halkaas ama saaca halkaasi uu ku filaado waxaan meelihii kale saaceed iyo mudkeed kuba filaanayn oo barakadii waxay noqonaysaa xagga kifaayaya isagoo nafci badan yeesho mudkii waxay noqonaysaa iyadoo wixii lagu miisayey ilaahay badiyo barwaaqo iyo dee taatan simaraadkii ay soo baxaan oo raashinkii bato markaasay dee badanayaan wixii waxaan lagu miisayey gees kalena waa iyadoo laba barakeeyo mudkii uu deeqo saaci uu deeqo inaanu meelaha kale kuba deeqin bal taas bay ahayd waa dee risqigii ilaahay buu weydiisanaya waana tan baabka tuu baabaysta baabun adulmu dulumaatun kale axaadiis aynu wax ka soo marray ama aynu soo marro markoodna waa kuwii aynu soo marrayn ayaa halkan inoogu imanaya saa daraaddeed kolley bal wixii yar cusub mooyaane inta kale waa laqbaynayaa wuxuu uhi xadaثna bshr qaala xadaثna cabdالlahi waa ina mubaarake qaala xadaثna daud bnu qaysin isagana alfara dabaaq horeynu usoo maro waa nin hiqaho qiimo badnaay qaala xadaثna cubayduلlahi waa taabici yar baa leeyahy qaala xadaثna cubayduلlahi bnu mqsmin isaguna waa taabici taabiciintii yaryarayd kamida walow dee dabaqa ay ka dambayso mashhuur oo isna hiqa ah qaala wuxu uhi cubayduلlahi bnu mqsm samictu jaabira bna cabdillaahi baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam itaqu dulma waar iska ilaaliya dulmiga ka fogaada ka dheeraada fa ina dulma dulmigu dulumaatun yowma alqiyaamati intan waa ti inta aynu soo maray wataqu shuxa shuxigana waa xirsiga cala almaal iyo bukhliga uu xirsigaasi la jiro ka dhowrsadoo iska ilaaliya fa ina shuxa ahlaka man kana qablakum si u halaagayna xamalahum waa shuxigii caynkaasa wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu dimaahum xirsigii adduunyo iyo munaafasadeed iyo waxaas bay isku direen oo dhigyadoodii inay daadiyeen wastaxaluu maxaarimahum wixii laga xarimayna ay banaysteen bal xadiidka kolley waan soo maray xadaثna xaatimu qaala xadaثna اxasan bnu jacfari qaala xadaثna اmunkadir bnu maxamed bn اmunkadiri can abihi can jaabirin waa xadiid jaabirunkani saddex xadiid oo jaabir baabay sukeen raacay imaka halkan waayo kii baabka horena jaabir buu ahaa labana xadiisan waa jaabire bal xaatim iyadoo wax abtirsiinayo wax raacsani jirin kitaabkeena sida buu u dhacay a'imadii dee marka la eego aqoonta aad iyo aada u sarreysa u lahaa na waxaan filayaa inaanay macrifo saasoo iminkan u leeyin jirinoo waxaa taadiibulkamaal dhacay inuu xaatim hayra mansuubin u dhigta waa xaatim oon dee xaatimada kale uu raacinaye aan la tii sheegin ciddii nasabkiisa ahayd wuxuu buu kuma kaaftoomay ee iminka bukhaari baa ka wariyey waa cibaarada adab isaguna xasan ibnu jacfar buu ka wariyay waa intuu kuba dhaafay oo kale xaafid ibnu xajar isaga cibaaradiisa waxay ahayd markuu xaatimun hayra mansuub isaguna dhigtay rawaa canhu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad axsib anahu xaatim anahu xaatim ibnu siya wuxuu leeyahay bukhaari baa isagoo hayra mansuuba adab lmufrad kaga wariya waxaan u malaynaya oo xaafid waa intuu taadiib alkamaal yar dheereysiiyey inuu yahay xaatim ibnu siya xaatim ibnu siyana waa nin marka hore uu soo sheegay oo tirmidi oo keliya wax ka wariyo cid kaleo ka warisay aanay jirinoo bal markaa taas inuu kaa yahay baan umalaynaya kaasna ramsiga tirmidi unbuu siiyey markaa hore ee uu soo sheegay buu sheegay waan umalaynaya bu hi bal waxaan leynay waa nin dee isaga saas oo kaleo macrifada iyo waxa laga hayaaba ay taa tahay ama ninkan xasan ibnu jacfar isagana hore mayna dee bukhaarina halkan ku leeyay baa leeyahy aladab lmufrad kitaab kale inooguma sugna haddaan laga dhigin xaatim ibnu siyaho tirmidi inoo soo raacayo oo de tirmidi oo keliya markaasna kaba wariyo kale waa nin majhuul aan leenahay kan kale xasan ibnu jacfar waa nin reer bukhaare ahaa oo magaaladii bukhaari ka yimi buu kaba yimi waana ta atbaacu taabiciintii raggii la kulma raggii ugu waaweynaa kitaabkeenana xadiidkan unbuu ku leeyahy kitaab kalena inooguma sugno kutubtana macnaa keenana waa kan uun xadiidkan unbuu kuba leeyahay ayuu leeyahay oo balmas ibnu xibbaanna markaa hiqaadkiisa waa ku soo arooriyey laakiin xaafid ibnu xajar ninkan wuxuu kaba dhigaa nin hiqa aynu yahay lagu kalsooye de waa ninkaa axaadiisa yaree kan uun laba xasan ibn jacfar albukhaari ama munkadir ibnu moxamed ibnu munkadir aabihii isaga waan soo maray aabihii waa nin imaamo weeye oo caabidna ahaa imaamna ahaa isagu laakiin waa nin ay daciifiyaan ama layin lxadiis ba horeyna usoo maray markaa sanadka markaan xaatim eegno munkadirna aan eegno kolley maqaalo ayaa sanadkii ama dacfi baa sanadka xadiidka ku sugnaanaya taas baa kuba sugnaanaysa can abihi can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam yakunu waxaa ahaanaya fii aakhiri ummatii ummadayda aakhirkeeda marka la fasahaado diin laga tago xumaantii ay badnaato maskun dad la bedelayba suuradooda mask la masakay sidii ummadihii horeba dad looga masakay waqadfun dhagxaan iyo wax adigu samada la yskaga soo ganaano way dhici wakhasfun dhulgoyn dee geriradan iyo waxan iyoba waa nooc dee ama taas iyo bal waxa weeyaan injiraafyadaasi waa khasfun iyo khasfi iyo dhulgoyn baa dhici wayubda-u waxaa lagu bilaabaya biahli lmadaalimi dadka dulmiga leh waa dadkaa dulmiga badan iyo waxyaalahaas ayaa lagu horreysinaya waxyaalahaasi ay kuba imanayaan walow dee dadkii meesha wada joogay hadday waxaan yimaadaan qadfi yimaado fakhasimiyaado kii xataa fiicnaana dee wixii wada haleelayaan adduunyo aakhira yaanu la xisaaban noqonin be bal taas baa dhici doonta xadiidka kolley sanadkiisa waa taa leenahay maqaal baa kuba sugan albaanna waa soo arooriya kolley waxaan filayaa waa mujaladka afraad iyo baabay tegaysaa isagoo laakiin shawaahid xadiidkani leeyo kala duwan oo dee barhkood ay inoo sugan yihiin oo in waxyaalahan qaarkood ay dhici doonaan uu soo arooriyo xadiidka bal uu soo arooriyo shawaahid ama axaadiid kala duwana uu soo arooriyo tali kaas baa jirte ee waxa weeyaan waa markaa dambe waxyaalahaasi way iman doonaane maxalushaahidkuna wa yubda-u biahli lmadaalimi oo waa dulmiga iyo foolxumada uu leeyaho inay kaba dhalanayso maski iyo qadfi iyo mask iyo faski iyo ay khasfi iyo waxyaalahaasi ay kaba dhalanayaan waana taxdiir weyn oo la isaga digaya dulmiga oo laleeyahay iska ilaaliya xadaثna أحmed بن yuنuس وأحmed بن cabd للh بن yuنuس saan soo ogaanay qala xadaثna cabdالعaزيز بن الmajishuni qala أخbarnii cabdاللahi بن dinاri عan iبn cmر عan النabiyi slى الlه عليه وsلم qaala الظulm ظulmigu ظulmaat yوم القiyamaةi waa lafdiga imankaan kaba soo baxnay xadiiث laba mida weeye waana xadiiثa صaxiixa oo bukhaariba soo saaray kitaabkiisa kalena kuba soo saaray si kan ka dambeeya inoo soo socdaba uu soo saaray oo wuxuu yihi bukhaarي xadaثna msdad وإسxaaq qala xadaثna mعaad qala xadaثnii abi can qataadaة can abi الmutawakil الnaajiyi can abi saciidin bal xadiidka bukhaarina kitaab اmadaalim ayuu ku soo arooriyay waa kitaabka qaybihiisa horeba ayaam u noqdaa madaalim laakiin wuxuu musaded mur halkaas may dhigana waa sanadkan xadaanaa isxaaq ibnu ibrahima qaala akhbarana mucaadin waa cibaaradiisii way dhici karta ina rahawey inuu yahay inuu dee qolooyinkii kale waa shan nin oo wada isxaaq ibnu ibrahim la yidhahba wax kaba wariya saxiixa kaga wariyaa mid kamida yahay bal waxaan leenahay halkaa musaded baan la socone magaca wuu raaciyo isxaaq ibnu ibrahim buu yihi walow taasna ayuu yar baahantay tamyiiz waayo shan nin baa magaca kuga kulma marka la eego bukhaari dhexdiisa oo xagga sheekhadiisa weliba abaan leeyahay bal waxay yidhaaheen labadoodna xadaana mucaadun qaala xadaanii abi mucaad iyo abihiba waynu soo marray abihi waa hishaam dasawayi waa mucaad ibnu hishaam hishaam dasawayi weeye can qataadata can abilmutawakil najiyi ninkan qataada uu kasii warinayay ayaynaan hore usoo marin kunyadiisa buu aada uguba shuuroobaye nisbadiisan magaciisa cali baa la yidhaah laakiin aabihii dee daa-uudna way ku dabdiyeen oo markaa magacyadii kale uu la mid yahay magac ka gaaroo du-aadna way ku dabdiyeen oo bal sayuditu ku gaabsaday alfiyadiisana markuu mukhtalifka iyo mukhtalifka uu joogo aliyunin naaji walad du-aadi buu ka cabiraa waa ila du-aad oo bal du-aadna waa la yidhaahaa magaca aabihii waa la yidhi haddii la yidhaha markaa magac dee isaga iyo in kooban ayuu noqonayaa oo laba nin baabu mukhtalifka marka la eego baabkaas kuma sugan suyuda alfiyadiisa weeyaan oo laba nin buu sheegaa oo du-aada la yidhaaho da-uud haddii la yidhahna waa magacaydii jaadada waa dariiqii la yaqaana ee badnaa weeye laakiin waa nin hiqa aan leeyahay oo lagu kalsoon yahay oo rijaashii saxiixa oo taabiciintii dhexaa in yar buu ka weyn qataado ka horeeya can abi saciidin can rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam qaala idaa khalasa markay dhaafaan ay ka fakadaan ka badbaadaan almu'minuuna mu'minuuntu min annaari naarti eg jidkii siraad baa naarta korkeeda la dhigayaa markay dhaafaan weeye kolley malaa de muxaadaradii yowma alqiyaama ti aan wada dhegaysanayna maalintii dhaweyd waa meeshii aan ku joogsadee ugu dambeysay xadiidkana waan soo qaaday mar halkaa waan kuba yar sharxay oo de waana macnahan imika odhan doono un haddaba markay mu'miniintu dhaafaan ay ka fakadaan siraadkii laga tallaabo janno uun gelideeda ay u hadhay ayaa xubisuu lagu joojinayaa waa laxadaadkii ama maxadadii ugu dambeysay waxaa lagu joojinayaa biqadaratin kaabad bayna aljannati wannaar oo kaabad kalaabay noqonaysaa janno iyo naar u dhaxaysa waxaabay noqonaysaa sidoo xaafidaya ay idhaahaan tatimatu siraad waa in siraadkii ka harhsan ayay noqon oo siraadkii naar waa laga soo dhammaaday laakiin siraadka daraftiisii bay noqonaysaa halkaasaa lagu joojinaya halkaasaa lagu joojinaya lagu hakinaya fayataqaasuuna waxay kala goosanayaan dee waa loo kala qaadayaaye madaalima madaalim baynahum kanat baynahum sida lafdiga saxiixa dhacdayba bukhaari dhacday dhexdooda kuma sugnayd fi dunya addunyo oo sida dee subaxdaaba lahayn baan leenahay halkane ruuxii dulmi iyo madlamo kuba kacay ee madlamadaa uu la yimi ay ka badnayd xasanaadkii uu lahaa sida xadiidkii mufliska tadruuna min almuflis wixii uu lahaayee salaad iyo soom iyo xaj ba ahaa ay madaalimtu dhammaysatay kaasi meeshan ma gaadhaya naar buu ku dhacay isagu ee waa dad eeg madaalim bay lahaayeen u dhaxaysay iyaga dhexdooda xasanaad u baaqi noqonaya marka laga gooyo wixii xasaney waxaa lagu kala qaanbaxayaa waa bilxasanaati wasayi-aati marka xasanaadkoodii wax kamida la qaato xasanaad u baaqiyaa jirto ay janno ku galaan waa dadkii caynkaasa dadkii maaha ay madaalimtani dhammaysatay xasanaadkoodii oo kuwaas iyagu halkan ma gaadhayaani naar bay galeen waa kuwii iyaga ay waxu hadh lahaa xasanaad ziyaado ah oo kollay ay janno ku gelayaan ayaa halkaa lagu joojinayaa si iyaga wixii ay kala hayeen waxaa dhici karta kani labadan shaksi in mid kastaaba ka kale dalmi uu kaba tirsanayo maha un midun wax lagu hayo in kana madlama ay xaggiisa tahay madlima kana ay madlama xaggiisa tahay isu tuurbaabay noqon kartaa laysu tuurayo tan iyo tan wixii la kala haye laysu tuurayo ee waxbaa loo kala goynaya fayataqaasuuna ma waxay kala goosanayaan madaalima baynahum fi dunya xataa idaa nuqu marka la saafi yeelo waayo iyadoo mid ka kale wuxu tirsanayo janno ay saa ku galaan oo qalbigiisa wuxuu ugu suganyay taasi ma jirto wanazacnaa maa fii suduurihim min gilin taas marka la saafi yeele wahudibuu la dahire qalbi ahaan loo dahiro ne wixii waa loo kala qaaday badan ahaan loo dahire la saafi yeelo ayaa udina lahum loo fasaxaya bidukhuuli اljannati jannada gelitaankeeda markaasaa loo fasaxaya fahuwa aladii nafsu muxamadi biyadih oo adigu madlama madaalimtii cidi waxa weeyaan adduunye haddaan ruuxu wixii madlimo ahaa iska sii hagaajin horta halkaa laguma daynayo logama tegayo iyada taas ilaahay xaqiisa waa dhaafaa lakiin xaqan dadku wuxuu u baahan yahay dadki ilahay in wuxoodii laba siiyo taasi ay tahay taxdiir marka horeba dulmiga la isaga digayo gees kalena bal ruuxu intan uu adduunyo joogo uu makansanayo inuu wixii iskaa bal matalan dhameeyo oo ama ruuxii saamaxad ka dalba ama xaqi iskaba celiyo waa arrinkan si dee rasuulka ilaahay baa axaadiisi kale ee saxiixa inooguba yidhi haddaba wuxuu yihi rasuulka ilaahay markaa wixii la loo idma janno fwaladii ilah baan ku dhaartay nafsu muxamedin biyadihi laaxadhum midka iyaga kaba midi bimanzili waa gurigiisa uu janno ku leeyey adalu minhu lafdiga bukhaari dhacay halkan markuu xadiidkan warinayo sanadkana ku warinayey ahdaa minhu bay ahayd ahdaa waana isla macno waa uga garasho iyo hadduu badan yahay minhu manzilkiisii fidunya adduunyo oo macna deeg ninkasta markaad magaaladii soo gasho gurigaagu halku ku yaalay dee dariiqyadiisiina kama lumaysid waad garanaysaa soo maaha shakina kaama geliya gurigaagii de nin aan waxu dhinayn haddaan dee nin caadiya hadduu yahay aqalka janno uu ku leeyahay isagoon hore u arag dee waa inay huduwan wacashiya baa loo sii bandhigayeyba la tusayo waa waxa iyagaba taasna way jirtaybe isagaa uga garasho badan weeye isagaa uga hanuun badan ma baydh baydhayo oo cid tusta uga baahanayo toos buu abbaaraya ugu hagaagayaa kaas bal gurigiisii madiin magaalada kula adduunyo waa uga hanuun badan yahay taas baa rasuulka ilah yihi waa xadiida saxiixa inoo dhacayna saxiixiisa kalena uu kuba wariyey sanadkana uu ku wariye la axadum bimanzilihi gurigiisa dee janno uu ku leeyahay ee uu ku socdo adalu mid uga tusin badan uga hanuun badan weeye un ahdaa sida lafdiga kalea minhu ay min manzilihi fi dunya xdثna مسدد qال xdثna يحyى waa يحyى القطان weeye عن بن عجران عن سعيد بن أbي سعيد المqبuري عن أbيه عن أbي هريرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم إyاكم والظلم intan waa xadيiثkii jaaبir buu inoola mid yahay markaa waan lqbaynun ama waaban carabka un baan marina faina ظulma ظulumaaت yوم القiyama وإyاكم والفxشha iska jira hadalka xun iyo ficilka xun iyo waxyaalaha taas waa tii lacniga iyo fuxsh aan horay inuu soo maray fa in allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfaaxisha waa dal fuxshi weeye ka xumida u saaxiibke ee isagu marka horeba ama ficil xun waxyaalahaa leh almutafaxisha macnaa isagu isku kalifayo weeye u camdiyaya waxaan qasad iyo qarad buu samaynaya wax kolkol sibiq uga dhacaya maaha waa waxaan mutacamid lah almutak marka dee mutakalif isku kalifaye u bareeraya ka rabbi ma jecla waiyakum washuxa fainahu shuxugu dacaa wuxuu ugu yeedhay man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey inay dee maxay ilaa qadci alarxaami wa ilaa istixlaal maxaarim oo waatan faqadacu arxaamahum arxaamtoodii bay gooyeen wadacaahum wuxuu ugu yeedhay dee inay maxaarimtoodii banaysaan xirsigaa iyo shuxigaasi faاstaxalluu maxaarimahum xadثna cbdاللhi بن مسلمةa qال xadثna daud بن qaysi عan cubayd الlahi بn mqsm waa xadiidka imakaan kasoo baxneeg sanadkuna waa ki un an jaabir عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qal anahu qaal إyaakum wظulma faina ظulma ظulmaat yوم القiyamaةi wاtaqu الshuxa fainahu alaka man kana qablakum waxamalahum wuxuu ku xambaaray alaa an safaku inay daadiyeen dimahum dhiigyadoodii واstaxaluu maxaarimahum allah subحanaه وataعalى aعlam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك